tusaale ahaan aniga waxaan ahay sagaashan iyo afaraan ahay markaan imaanayay afar bil ka hor hadda waxaan ahay siddeetan siddeed subax kasta waxaa garoonka shongole stadium ee magaalada jowhar lagu arkaa dad isugu jira dhalinyaro iyo waayeelo kuwaasi oo u taga inay sameeyaan jimicsi iyo orod taasi oo u wanaagsan caafimaadka jirka in laga helo firfircooni iyo yareynta cudurrada jimicsiga subaxdii wuxuu kaalin weyn ka qaataa yareynta miisaanka jirka kor u qaadista tamarta jirka waxaana laga helaa hurdo wanaagsan waxa uu sidoo kale noqday meel lagu kulmo oo ay dadka isdhexgalaan taasi oo sare u qaadaysa xiriirka bulshada ciise axmed sabriye oo ka mid ah dhallinyarada cuslaatay iyo liibaan maxamed ciyow ayaa ka warbixiyey ahamiyadda uu leeyahay jimicsiga muhiimadda ay noo leedahay inaan isbartiimada nimaado waa fara badanta annaga caalamkaasaan ka mid nahay sidaa og tahay exercisaa la sameeyaa exercisaa la sameeyaa waxaa la tagaa meelaha barxadaha sida isbartiimooyinka oo kale loo diyaarshay iyo meelaha kale dadku way socdaan aroortii marka dantaynaa nagu kalifaysaba inaan isbartiimada nimaado sida runtaa wax badanaan ka faa'iidnay tusaale ahaan aniga waxaan ahay sagaashan iyo afaraan ahay markaan imaanayay afar bil ka hor hadda waxaan ahay siddeetan iyo siddeed sidaas darteed waxaan rabaa maadaama dhirirkayga uu yahay hal mitir iyo siddeetan culeyskaygu inuu noqdaan rabaa siddeetan iyo shan siddeetan iyo saddex waa sida ay ii sheegeen takhaatiirtu waxaa kaloo ka mid a isdhexgalka bulshada dadkan waa og tahay fadhi ku dirir iyo qiila waqaala iyo hebelaa fiican iyo hebelaa xun gidaarada lala fadhiyaa mar hadduu qofka uu isbartiibada yimaado waayeel ha ahaado dhallinyaro ha ahaado wuxuu naqanaa woma sports dad badanaa isbaranaya woma sports magacaasuu la baxaa sports meenuu naqanaa qofka sportigana waxaa ka waxaa ka xaaraana inuu ka hadlo qabyaalad iyo siyaasad sidaas darteed isbartiibada waxaan u dooranno odayaashayna waxaa ka mida waxaan ku soo daalnay gidaarada ee fadhi kudirirka waxaad mooddaa marka hadda inaan xoogaa ay maaragta xumadaasu ay naga yaraanayso oo aan helayno hawo kale dhallinyaro maaragtay freesh ah oo aan qiila waqaala iyo aan arag oo hubbigooda uu yahay bannooni jimicsi anaa kaa muruq weyn anaa maaragtay kaa maaragtay sigisbaag weyn barnaamijkaasaan hadda soo dhex galna marka barnaamijka horeo dhan waa ka soo tagna marka xagga caafimaadka marka aan wax kaaga taabto runtii qof walboo annaga nagamida waa ujeeddaa waxaa ka socda dhidid badanaa ka socda dhididkaasoo ka turjumaaya inuu qofku uu sameeyo exercise qofka dhididka ka imaanaya waa ogtahay waxaa ka imaanaysa cusbadayaa ka imaanaysa cudurro badan oo qofka uu la nool yahay dadku inta badan ay la nool yihiinaa jira oo cudurradaasu ayna daawo maaragtay in la soo sameeyo ayna ku bogsanayn laakiin orodkan dabiiciga iyo exerciska ay xoogaa maaragta uu kaaga dabcayo marka caafimaadkana dadkan socdoo dhan qofba siday u socotaa waxa ugu muhiimsana caafimaad waa xanuunada dadka la nool oo weliba xanuunada waaweyn ah inta badan waxaa lagu daweeyaa exercisekaasa lagu daweeyaa isbartiibadaanu marka guud ahaan dadkay wada anfici gaar ahaan dadka annagoo kalaa dhallinyarada daashaa aaday noo anfici magacayga waa liibaan maxamed ciyo meeshaana imaad almiitataan subaxdii subax walbaa meeshaan iskaaga jimicsadaa iskaaga almiitayaa se jirka u dhimo oo almiita u helo oo jirkana igu khafiifo almiitadana waa almiita iska normaal mafahant dadkao dhanna oo wada baahanyiin wallaahi nafteeda la igu dhiirgelis iyo dadkaan almiitana markaa arkeen waxaan ku dhiirada inaan subaxdii dadkaan ka mid naqdo oo almiitadan ka soo qayb galo adi waxaa bilaabay hore waa uu almiita jira laakiin ma wadi jirin hadda laakiin adi laba isbuuc saddex isbuuca wadaa toos inaan u wadaa rajeyna ahmiyadda leeda walaa waxaa waaye qofka inuu isbedelaa hadduu almiitadan saan oo joogto u wado faa'iidada leeda waxaa ka mid ah qofka inuu jirkiisa caafimaad u helo inuu jirkiis isdhimo inuu jirkiis oo normal noqdo walaa dhallinyarada iyo waayeelka waa la wada imaadaa qof walbana waxuu rabaa inuu qof fudud noqdo oo or ordi karo muddooyinkan dambe dadka ayaa ku baraarugay ahmiyadda uu leeyahay jimicsiga waxaana garoomada lagu arkaa dad badan oo isugu jira dhallinyaro iyo waayeello kuwaasi oo u taga jimicsi